haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka uu ka dhici doono shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee februari magaalada garowe ee maamulka puntland shirkaas oo ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir inay kasoo qayb galaan hase yeeshee maamulka puntland oo warka soo saaray shirkaasi ayaa sheegay inay soo dhoweynayan in shir arrimaha doorashooyinka looga hadlayo la qabto balse aan lagu soo wargelin shirkaasi islaamar ahaantaasina aan lagala tashan sidaa daraaddeedna ay ku baaqayaan in shirka lagu qabto magaalada muqdisho sidoo kale jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana ay soo dhoweeyeen in shirka muqdisho lagu qabto arrintani ayaa waxa ay sii cakirtay xaaladda doorashooyinka dalka soomaaliya oo wakhtiga loogu talagalay laga soo gudbay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaana ku qaadaa dhigi doonaa qodobkaas dhinaca kale dowladda soomaaliya ee toddobaadkan sheegtay inay kasoo horjeedo dalab ay sheegtay in dowladda kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j si dib loogu dhigo dhegeysiga dacwadda dhinaca badda ee soomaaliya iyo kenya kiiskan ayaa hore waxaa dib loogu dhigay muddo saddex jeer waxaana uu noqon doonaa markii afraad haddii la aqbalo codsigaasi dowladda kenya ay soo jeedisay in dacwadda dib loo dhigo hase yeeshee wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa muqdisho toddobaadkan warbaahinta kula hadlay sheegayna in ay diyaar u yihiin in dhegeysiga dacwaddani bisha maaj uu dhaco islamar ahaantaasina ka qaybgeli doonaan dowladda federaalka soomaaliya maxkamadda cadaaladda dunida i c j ee xarunteedu tahay haig dalka netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr isbuuc kadib shan iyo tobanka maars laba kun iyo koob iyo labaatan kaasi waxa uu wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cismaan abuukar dube oo toddobaadkan warbaahinta muqdisho kula hadlay isla toddobaadkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan la hadlay baarlamaanka waxaanuu sheegay in dowladda soomaaliya ay wado dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka rooble oo baarlamaanka hadal u jeediyey islamar ahaantaasina ka warbixinaya waxqabadkii xukuumaddiisa boqolka maalmood ayaa waxa uu sheegay in ay wax badan u qabsoomeen islamar ahaantaasina ay diiradda saari doonaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka sida aan hortiina hore uga ballan qaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummadda soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabado ah ayna hor yaalla ka wareejinno fududayno cidda u xil saaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble toddobaadkan baarlamaanka la hadlay in ka badan toban wadan oo midooda yurub ka tirsanaya war-saxaafadada toddobaadkan ay soo saareen waxay kaga hadleen doorashooyinka somalilan ee lagu wado inay qabsoomaan dabeeqada bisha mey ee soo socota waxaa sidoo kale soo dhoweeyey doorashooyinkaasi baarlamaaniga ee somalilan dalka mareykanka oo ku baaqay in wakhtigooda lagu qabto aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qeybaha hore barnaamijka ku maqlayseen maamul goboleedyada puntland jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa toddobaadkan war ay soo saareen waxa ay soo jeediyeen in shirka shan iyo tobanka februari ee uu ku baaqay madaxweyne farmaajo in lagu qabto magaalada garowe laga soo weeciyo laguna qabto magaalada muqdisho waxay sidoo kale ku baaqeen in shirkaasi la ballaariyo oo ay ka qayb galaan dhammaan saamilada siyaasadda soomaaliya beesha caalamkana ay goobjoog ka noqoto waxaan arrimahan kala sheekaysta oo aan waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland cabdi xuseen oo isagoo kismaayo jooga aan marka hore weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo siday u arkaan shirkaasi madaxweynuhu uu ku baaqay ee garowga lagu qabanayo iyo hadalka puntland ka soo yeeray waxaana uu ku jawaabay cabdi xuseen asalaamu calaykum jamaal waan idin salaamayaa v o e da iyo dhammaan dhegeystayaasha qiimaha le ee soomaalida aragti fiican weeye haddaan jubbaland nahay waan jecel nahay in shir dhaco waxqabsoomo doorashadu dhacdo annana ma diidanin shirka oo dee annaga oo aan qeyb ka ah qodobada laisku haysto dee cadna in waxaana lagu haysto ay tahay statekii aan anagu xukumaynay ee isagu xorriyadda u lahaa inuu ismaamulo doorashadana ka qabto ayaanu ka qaban lahnay marka waan rabnaa inay dhacdo waan rabnaa in laga baxo dhibaatada waan rabnaa inayna soomaaliya khalkhal gelin haddii ay suurtagal tahay inay ka dhacdo garowe waa okay haddii ay suurtogeli weydo oo sida ay ku baaqeen ama ka cudur daarteen puntland dee waxaa uga wacanba in xamar lagu qabto sida annagu aan horey u sheegnay muqdisho baa kaga fiican oo saamileydii oo dhan ay joogaan jamaalow ma diidanin annagu ka jubbaland ahaan ma aanu diidanin garowe garowe waxaa ka cudur daartay puntland tala ahaanna waxaan dhihi lahayn waxaa wanaagsan in shirka lagu qabto muqdisho waan ku celcelinaynaa meelo badanna waan ka yidhi bayaanka annagina wuu ku qornaa sababto ay tahay waxaa ku sugan saamileydii waxaa ku sugan hay-adihii dastuuriga ahaa ee aqalkii hoose aqalkii sare fulintii oo waktigoodu dhammaaday iyagana way ku sugan yihiin oo hadda jaaniska ugu dambeeya ay haystaan inay shirkaani qabtaan ah dadka badi ama dowlad goboleedyadu waxay ka qabaan in hawshan dhamin ama ummadda soomaaliyeed oo dhanba ama beesha caalamka oo muddo dheer na garab taagnayd marka waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo kii qabsooma ilaahay ha ka dhigo kii wax fiican nooga sara ilaahay ha ka dhigo kii maaragtay ugu dambeeyey ee lagu heshiiyo ugu dambeyntii rajada aad ka qabtaan in shirkan uu miradhal noqdo haddii uu dhacaba intee bay gaarsiisan tahay maadaama shirar hore oo arrimahan looga hadlayey natiijooyinka waxyaabihii kasoo baxay qaarkood ay adkaadeen in la fuliyo halka kuwo kalena fashil uu ku dhamaaday jamaalow waa su-aal fiican rajada aan ka qabno qabsoomidda shirkan maadaama uu isjiid jiid galay kolley wuu qabsoomayaa shir wuuna dhacaya waxaan ogeyn shirkii ugu dambeeyey siduu ahaa aan wanaagsanen hase ahaatee rajada aan ka qabno rajo lagama rajo beelo wax waliba waxaan leenahay ilaahay ha hagaajiyo ilaahay ummadda hogaan fiican iyo wax fiican ha u keeno doorasho fiican ha ka dhacdo marka anagu rajada aan ka qabno waxaan leenahay ilaahay baan tala saaranaynaa inay wax fiican ka dhacayaan aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdi xuseen wasiirka warfaafinta jubbaland oo toddobaadkan isagoo jooga magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabeynaya dhegeysta telekoon daba nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo soo jeedinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka